goobaha lagu barto qur-aanka kariimka waxay ka mid yihiin meelaha ugu muhiimsan ee bulshada muslimiinta dhexdeeda darasada tawakal oo ka mid ah madaariista qur-aanka taas oo ku taalla magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa xilligan ka muuqdo dayac xoogan mid ka mid ah waalidiinta ee ilmihiis wax ka bartaan madrasada tawakal ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsaday inay ka caawiyaan daboolidda baahiyaha ka jira madrasadaasi magacayga abtaa xasan cabdullahi waxaan ka mid ah waalidiinta ee ilmaha u dhigtaan ama carruurta u dhigtaan madrasada tawakal runaantii dayac aada iyo aada u badan ayaa ka muuqda keligeedna ma ahee dhammaan mee goobaha wax lagu dhigto madarasooyinka diiniga lagu dhigto dhanbu dayac ka muuqda waxaan ka codsanaya dhammaan ganacsatada dhalinyarada dadku ilaahi waxsiyo dhan dadka caaqil saaxiib saaxiibul aqliga nooc kasta ah bulshada qeybeeda kala duwan in madarasooyinka lagu dhigto diiniga ay dib u eegaan waxaan kaloo ka codsan lahaa in madarasadan madarasatu tawakal dadka ilaa waxsiiyey bal ay wax ku darsadaan dayac dayac badan baa ka muuqdo deerkii oo jajaban waxyaabo badan ayaa ka jira marka waxaan dhihi lahaa nimayo waa lagu aakhira geysto madarasadaas dhistan laga bedelo dhagaxaad dhismaha loo qurxiyo saasaan jeclaan lahaa ugu dambeyn maamulaha madrasadaasi cabdixaye maxamuud abiib ayaa dadka kheyrka jecel ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha madrasadaasi baahiyaha dugsigu baahiya la-aan ma aha qololku hadda iska iska isaga dhisma xun oo iska baahan yarka in caalamka hadda socda in lala qabasiiyo oo iyagana dhabulkeeti laga dhigiya ama si kale loo hagaajiya baa iska artay in albaabadoodii waxoo dhan iska jilicsan yihiin wixii markaaska sixibar ba iska jiro wixii meesha ka qaadeen wax iska noqdo wax biilka iyo la daaladhacan waxyaalaha una ee tabarka anoon hadda ku dhisnoon wax kaga qabanana ma ma ma awoodno marka waxaan tabaran waa intaa inahaas iyo maarata gogasho kale iyo dhismaha dugsigu waa dhismihii hore waay dhismihii hore waa hadda aboor baaba aada cuncuno waa gebigiisu daadanayaaba dhismihii hore waaye gedashi nag buu ka dhigay murdooyinku iska fuuqeen wixii dhan ku cuno wixii dhan iska dhaceen dee tabanaan ku hagaajinana maba haynaba waa anay hor kugu sheegay wax awooda oonu hayna ma leh dhismaha kale dhinacyada ka muuqda derbiyadana walaalo muxsiniinta oo dadkii waalid ka mid anba iyagana u qabtay marka haddana koley waa uun dadka walaalaha maada iska sugayna insha allah ilahay farji nooga furo